أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu naasicaad ka mid ah suuradda asmaadeeda waxaa ka mid ah oo la yidhaha suuratu naasicaad suuratu saahira waa la yidhi suuratu taama waa la yidhi iyadoo laga fiirinayo marka kelimaadkaas in suuraddan un ay ku jiraan oo meelo kale aynan ku jirin laakiin waxay aada uun ugu caan baxday suuratu naasicaad waxay ka mid tahay suwarka dhaarta la bilowday oo rabbi subxaanahu wa tacaala dhaaranayo qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim waannaasicaati kuwii siibayey ayaan ku dhaartay ayaan ku dhaaranayaa qarqan iqraaqan maashayn ku siibaayey wannaashitaati kuwii furaayey ayaan ku dhaaranayaa nashdan siriq furid ama furitaan sida siriqda loo furo u furaayey wasaabixaati baan ku dhaaranayaa kuwii dabaalanayey sabxan dabaalasho fasaabiqaati kuwii hormarayey ayaan ku dhaaranayaa sabqan hormaritaan falmudabiraati kuwa maamulo maamulayo ayaan ku dhaaranayaa amran koonka amarkiisa maamulayaan dhaarahan dhammaantood marka sida loo badan yahay agharulmufasiriinna ay ku tageen kulli awsaaf malaa-igtu ay leeyihiin w mafcuulkoodana waa la jaray si aan loogu malaynin taqyiid in loo jeedo ayaa loo jaray wanaasicaati qarqan marka la leeyahayna waa tilmaamahan oo dhan waa tilmaamo ay malaa-igtu leeyihiin cali iyo masruuq iyo qeyrkoodba sidaasay ku tageen marka macnuhu wuxuu noqonayaa sida loo badan yahay markaan ku wadno wanaasicaati baan ku dhaaranayaa kuwa siibayo malaa-igta siibo maxay siibayaan marka arwaaxda dadka gaar ahaan middan hore arwaaxda gaalada gaalada ruuxyadu arwaaxdooda malaa-igta siibto ayaan ku dhaaranayaa buu alla leeyahay qarqan ay iqraaqan maashayn qarqan marka waa masdarun uqiima maqaama waa ismu masder uqiima maqaama almasderi ay iqraaqan maashayn waxaana laga keenay waminhu iqraaqu nasci fii jadbi lqawsi oo carabta qofka marka uu qaansada aada u jiido oo isaga dhammaantiis uu isla jiido inta tabartiisa ah ayaa marka wuxuu leeyahay aqraqtu lqawsa qaansadii baan xoog u jiiday waay nasci mar haddii la sheegay marka waxaa la leeyahay macnuhu waxay tahay malaa-igtii baan ku dhaaranayaa arwaaxda gaalada siibaysay si xoog ah u siibaysay waay marka mubaalaqaa ku jirta marka qarqan ay iqraaqan maashayn ku siibaysay xadiidka nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa ruuxda ruuxda gaalka in malaa-igtu ay fujinayso y siibayso sida suuf qoyan oo bir mirirtay ku dhegay oo kale ee markaa ku qalalay sida looga soo fujinayo xoog in looga fujiyo ayuu rabaa iyagana arwaaxda ruuxda meel walbay uga jirto intay kaga dabagalaan ayay xoog uga soo siibayaan marka qarqan iqraaqanta in la yidhaha sidaasaa keenaysa marka nacam tafsiir labaadaa jiro ibnu mascuud laga wariyo oo anfusu lkufaar oo macnuhu ay tahay waannaasicaati nafaha siibmayaan ku dhaaranayaaye nafaha gaalada oo siibmayaan ku dhaaranayaa qarqan iqraaqan yacni maashayn ku siibmaayo laakiin macnahaasi marka naazicaad marka sidaa loo dhigo waa laazim in laga dhigo nafaha siibmaayo waa waa ficil laazima marka mafcuul uma baahna laakiin macno ahaan waa laga xoog badan yahay oo gaalka naftiisa hadda in lagu dhaarto naf sidaa u liidato oo u xun in lagu dhaarto xoogaa aada munaasab uma aha marka al arwaaxu lkufaar in naasicaadkaba lagu fasiro waa laga xoog badan yahay ayb macaani kalena marka way jiraan intaan unina tanaa ugu badan loona badan yahay iyadaan ku gaabsanaynaa marka wannaazicaati malaa-igtii siibaysaan ku dhaaranayaa maxay siibayaan arwaaxa alkufaar qarqan iqraaqan maashayn ku siibaayeen wannaashidaati baan ku dhaaranayaa malaa-igta furayso malaa-igta furto maxay furayaan arwaaxa almu'miniin mu'miniinta arwaaxdooda nashdan furitaan furto xarigga marka la xiro ee dhiftin loo sameeyo ee dhiftintaas marka saa siriqda looga fujiyo looga yacni looga furo si aad iyo aada u fudud buu u furmayaa waana israacayaa isaga dhan marka arwaaxda mu'miniinta malaa-igtu siriqdaas oo kale sida dhiftinta looga furo ayay arwaaxu lmu'miniin u furayaan macnahaas baa iyadana tanna loo badan yahay wasaabixaati ayaan ku dhaaranayaa kuwii dabaalanayay malaa-igtii waayo sabxan dabaalasho maxay u dabaalanayaan marka waxaa ugu fiican marka in la yidhaahdo hawadii iyo duruqdii iyo meel walbay ku dabaalanayaan ay ku soconayaan si ay amarka alle u gaaraan oo amarka rabbi ay u fuliyaan bacd lmufasiriin xasanulbasri oo kale isaga wuxuu leeyay wasaabixaati waxaa laga wadaa xidigaha wasaabixaati xidigihii soconayaan ku dhaaranayaa sabxan socosho sidaana marka waa laga macneeya laakiin malaaigta un in lagu wadaa fiican ayb dabaalashadaasina marka waxay noqonaysaa samaday kasoo degayaan ayagoo degdegayay soo degayaan meeshii ilaahay amray in amarka ay gaarsiiyaan ayay deg deg kusoo gaarsiinayaan fasaabiqaati baan ku dhaaranayaaye kuwii degdegayey oo u hormarayey sabqan horumarid u hormarayey maxay u hormarayaanna khayrka iyo camalka wanaagsan waxay la horumarayaan arwaaxda mu'miniinta markay qaadaan isla markiiba waa la degdegayaan kor ayay la aadayaan oy geynayaan iyo meel ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli ka yahay taasay la degdegayaan ayb arwaaxda mu'miniintay jannada ula degdegaan amarkay la degdegaan intaba waa la yidhaahdaa falmudabbiraati malaa-igtii maamuleysaan ku dhaaranayaa amran amral kowni koonka amarkiisa maamuleysay sidee u maamulayaan allah u wakiishay shaqana uga dhigay arrinta marka allah uu soo xukumo uu soo qadaro ee iyaga loo yeeriyo ee sidaa iyo sidaa yeela la yidhaahdo waa yeelayaan marka mid marka roobkiibuu wadaa dabaylihiibuu mid wadaa mid yacni waxaa weeyaan waxyigii arrimihiisiibuu wadaa waa maamul marka koonka arrimihiisa yay ka shaqeeyaan rabbi baana u diray subxaanahu watacaala amarka alleyna ku yeelayaan taasi iyaga xeelad iyo awoodtooda a ku samayn maayaane rabbi amarkiisa waayo waxa ay ku samaynayaan iyo inuu u ogolaaday arrintaa jawaabulqasamkii aaway marka dhaartii jawaabteedii aaway culimada intooda badan waa qadaraano waxay leeyihiin latubcathunna waa la idinsoo lee waa la idinsoo bixin intaasaan ku dhaartay malaa-igtaa baan ku dhaaranayaaye latubcathunna waa la idinsoo bixina marka waxa loo dhaaranayo waa bachiga waana muqadar jawaabulqasamku muqadarna waa noqotaa waa la qadaraa mararka qaarna shay inta lagu dhaarto ayaan jawaabtiisa la sheegayninba alimaam ibnu lqayim atibyaan fii aymaani lqur-aan wuxuu leeyahay waa dhacdaa sidaas maxaa marka ujeedada laga rabaa maxay tahay haddii inta wax lagu dhaarto wixii loo dhaartayna aan la sheegaynin shayga lagu dhaaranayaa la rabaa in lagu tadaburo marka waxay ka dhigan tahay malaa-igtaa sidaa idiin maamulayso arrimihiina u wado bal fiirfiiriya oo maskaxdiina ka shaqaysiiya iyaga haddaad ku tadabburtaan bacthi waa fahmaysaan markaas sidaasay ka dhigan tahay sidaana waa la yidhi yowma udkur xus yowma maalin tarjufu ay lulanayso alraajifatu midii lulanaysay ay lulanayso tatbacu waxaa raacayo haa iyada waxaa raacayo alraadifatu midii fangalaysay ayaa raacayso quluubun quluub yowma-idin maalintaa waajifatun weeyaan midii cabsanayso oo walbahaarayso absaaruhaa aragyadeeda quluubtaa aragyadooda khaashicatun midii dullaysan wahay udkur xus yowma maalin tarjufu ay lulanayso gilgilanayso alraajifatu midii gilgilanaysay iyadii baa waxaa lagu tilmaamay inay gilgilanayso iyadaana wax gilgilayso quluubta dadkay gilgilaysaa iyadaa wax gilgilayso haddii iyadii marka lagu tilmaamay inay iyadaba gilgilanayso ee arrinku arrin aada u weyn inuu yahay baa laga rabaa meeshaas alraajifatu iyo alraadifatuna maxay kala tahay labada jeer ee buunka la yeerinayo midda koowaad nafkhatu sacqi ayaa la yidhaahdaa marka lagu dhufto waxa nool markaas waa wada suuxayaan waa ku dhacayaan waa ku dhimanayaan midda labaadna waa midii ay kusoo kacayeenoo fa-idaa hum qiyaamun yanduruun waay raadifada marka midaas waay alraajifatu waa midda hore alraadifatu waa midda labaad waay nabiga sala allahu calayhi wasalama xadiid ubay ibnu kacab uu warinaa ayaa wuxuu ahaa habeen buu nebiga dadka wuxuu ku yidhi intuu yacni soo kacay ayuu wuxuu yidhi jaa-at alraajifa tatbacuha alraadifa jaa-a almowtu bima fiihi war wuxuu yidhi waxaa timid midii gilgilanaysay tii iyada raacaysay oo fangalaysay ayaa daba gashay war aakhira waa timid ka kacaay waayo marka jaa-a almowtu bimaa fiihi geeridii baa timid maca maa fiihi iyo dhimasho iyo wixii la jirayna way yimaadeen markaas baa marka qof wuxuu yidhi asxaabtii ka mida ee rasuul allow ajcalu laka salaatii kullahaa laka salaadayda oo dhan yacni ducada aniga aan ducaysa lahay oo dhan adaan kuu yeela oo adigaan kugu sallinayaa intaan aniga ducaysa lahay oo waxa aan rabo aan markaa yacni ku ducaysan lahaa adigaan kugu sallinayaa oon kuu duceynayaa buuyi rasuul allah waqtigeyga yacni nus ama yacni saddex meelood oo meel markaabuu wuxuu yidhi haddaad ziyaadiso waa khayr nus ayuu yidhi waqtigeyga nus adaan kugu sallinaa haddaad ziyaadisa khayr markaasuu wuxuu yidhi ajcalu laka salaatii kullahaa laka salaadaydoo dhan ba adaan kuu yeelayaa bimacnaa ducadii aniga aan ducaysa lahay waa iska dhaafayaa adiga un baan kugu sallinaa markaabuu nabigu sal ll ly slam waxa uu yidhi idan tukfaa hamuka wayugfaru laka danbuka murugtaada waa lagaa kaafinayaa dembigaagana waa la dhaafaa yani markaa ajcalu laka salaatii macnaheedu waxay tahay ducadii aniga aan aan gaar u ducaysa lahay oo ilaahu waxaa isii aan dhihi lahaa waxaan ku bedelayaa adiga inaan kugu salliya bes maadaama uu tiisa ka hormariyey ta rasuulka sal ll ly slam abaalkii uu nebiga ku lahaayna diyaar uu u yahay inuu guto ayaa marka waxaa loogu abaalgudayaa dee waxaad rabta ilaahay isagaa oge murugna in lagaa qaado dembigaagana la dhaafo murugta marka salligu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dadka murugtooda lagu dhaafo waa markuu ilaahay dartiis yahay sidii saxda ahaydna loo salliyo owqaadana qofka uu aada ugu dadaalo salliga munaasabka uu yahay iyo waqtiyada kale mudlaqa ah ou nabiga ku salliya sal l slam xadiidkaas marka jaa-at alraajifatu tatbacuha araadifa saas munaasab baa xadiidkaas aayadan buu munaasab u yahay ayb quluubun quluub yowma-idin maalintaasi tatbacuhaa waxaa raacaya dhe middaa raajifada alraadifatu baa raacaysa midii fangalaysay oo iyada ku xigtay ee la socotay quluubun quluub yowma-idin maalintaa waajifatun weeyaan midii baqayso quluub maalintaa waa tu baqayso ayb meeshaa marka quluubun yowma-idin quluubun waa nakiro waay haddii mubtada aan ka dhiganno waajifatunna aan ku khabarno musawiq baan u baahanaynaa waxaa la yidhi marka musawiqu wuxuu noqonayaa takhiirka quluubun quluub fara badan ayaa laga wadaa takhiirkaas baa marka wuxuu u noqonayaa musawiq oo nakirada in lagu mubtadaysto musawiqaad badan bay lahayd oo minhaa waxaa ka mid ah takhiir yacni badinta quluub fara badan waay marka ayb sidaasaana fiican intii la dhihi lahaa waajifatun sifa inta laga dhiga absaaruhaa jumladeeda ha lagu qabro xoogaa yar culaysaa ku jiro quluubun quluub yowma idin maalintaasi waajifatun weeyaan tii baqaysa way cabsanayso walbahaarayso saacaddaa wax weyn baa imaaday oo ku dhacay marka quluub fara badani way walbahaaraysaa absaaruhaa aragyadeeda quluubtaa aragyadeeda khaashicatun weeyaan midii dullaysan yaquuluuna waxay dhahayaan a innaa innaga lamarduuduuna kuwa la celinaya miyaan nahay fil xaafirati xaaladii hore xaaladeenii hore ee nolosha markaan dhimanno kuwa nalonala soo celinaya mnaloo celinaya maan nahay a idaa kunnaa anuraddu ma nala celinayaa idaa kunnaa haddii aan ahaano cidaaman lafo lafaha oo nakhiratan baaliyoobay oo burburay ee baaba-ay markaan noqono miyaa nala soo celinaa qaaluu waxay yidhaahdeen tilka taadaasi soo celintaasi idan in rudidnaa hadiiba nala soo celiyo karratun waa celin celinta oo khaasiratun khasaartay oo dadkeeduna ay khasaareen oo lagu khasaaray waay hadday sidaa tahay marka allah wuxuu leeyahay fa inamaa wax kale ma ahne hiya celintu iyaga la soo celiyaa zajratun qaylo un weeyaan waaxidatun oo mid keliya taha hal qayle iyaga dhan kusoo noqonayaan fa idaa hum waaba iyaga oo markaa bisaahirati dhulka korkiisa ah waaba iyaga oo dhulka korkiisa taagan oo joogaba intaasaa loogu loogu jawaabay marka yaquuluuna waxay dhahayaan a inaa inagu lamarduuduuna kuwa la celinaya miyaan nahay fi lxaafirati fi lxaalati luulaa xaaladii hore alxaafiratu waa ismu wali shay shayga awalkiisa waibtidaau lmri ayaa xaafira la dhahaa yuqaalu waxaa la yidhaha iltaqa alqowmu qoladii baa kulmeen labadii qolo faqtataluu way dagaalameen cinda alxaafirati horaantiiba ugu horeyntiiba markay is arkeen waaba dagaalameen faqtataluu cinda alxaafirati ibnu sikiid sidaasuu yihi saaxibu islaax lmantiq ayb marka fi lxaafirati maxay noqonaya yaquuluuna waxay dhahayaan ainaa anagu lamarduuduuna kuwa la celinaya miyaan nahay fi lxaafirati xaaladeenii hore ee aan noolayn oo aan nooleyn aan nolosha aan haysana miyaana lagu celina a idaa haddii kunnaa aan ahaano miyaa nala celinaa anuraddu ma nala celinaa idaa kunnaa haddii aan ahaano cidaaman lafo yani markaan idaa yacni anuraddu ma nala celinayaa idaa goortii kunaa aan ahaanay cidaaman lafa haddii aan ahaano miyaa nala celinayaa lafaha oo nakhiratan baaliyoobay nakhiratan waa facilatan naakiratanna waa la akriyay waa qiraaa ah naakhiratan faacilatan baa lagu keenay markaana kullina waa un wasfi qaaluu waxay yidhaahdeen tilka taadaasi idan in rudidnaa haddii nala celiyo karatun celin waayo celinta oo khaasiratun yacni khasaartay amase khaasiratun ay ahluhaa khaasiruuna yani waa celin dadkeedu ay khasaareen ay rajcatun khaa'ibatun waa tun lagu hungoobayo waayo macnaha fa inamaa wax kale ma ahane hiya iyadu hiya marka waxaa la dhihi karaa yani rajcada ay soo noqonayaan waa un qaylo hal mar lagu qayliyo ama hiya waxaa kaloo la yeeli karaa marka anafqa alakhiira laga wadaa waxaa kaloo la dhihi karaa hiya qise fa inamaa wax kale maane hiya qisadu ile damiirka damiiru shaniga hadduu muanas noqdo qisa laga qiso unbaa laga laqbaynaa fa inamaa wax kale maane hiya qisadu ama hiya nafqadu yacni buunka labaad ee la afuufayo wax kaleba maahne zajratun qaylo waayo qaylada oo waaxidatun mid keliyata ah oo ay maqlayaan fa idaa hum waaba iyaga oo bisaahirati dhulka korkiisa ku sugan oo dhulka korkiisa ah markii iyagu ay sidaa nebiga ugu madax adeygeen ayaa qisadii fircawn la gelayaa maadaama fircawn akbar mucaanid ou ahaa ee dhulka soo mara maadaama uu ahaa kuwan cinaadkii iyo cinaadkii baa isshabahayo marka waxaa laleeyahay adugu kuwan haddaad madaxadeygooda la yaaban tahay nin waxaaba jira ilaahnimo sheegtay madaxadeyg meeshaa ka gaaray hal ataaka ma kuu yimid ay qad ataaka waaba kuu yimide hal ataaka qad xaqiiqe eh hal bimacnaa qad baa laga macnayna qad xaqiiqe eh ataaka waxaa kuu yimid adiga xadiiu xadiidu muusaa muuse sheekadiisiibaa kuu timid qisadii muuse ayb id waqti naadaa ou dhawaaqay hu muuse ou u dhawaaqay rabbuhu rabbigii ou u dhawaaqay id waqti naadaa rabbuhu rabbigii ou dhawaaqay hu muuse ou u dhawaaqay bilwaadi waadigii ou ugu dhawaaqay waadigii day almuqadasi la dahiray duwaa ahaa waa kasoo hadalnay yani aayadahan oo kale suuratu daaha ayaan kusoo marnay iyo yacni suwarkii kale taasiimyadii iyo idhab tag sidan buu rabbi markaa ku yidhi idhab tag ilaa fircawna fircawn intii ka a tag oo u tag innahu fircawn daqaa waa xad gudbay xadkii isagu ou lahaa buu dhaafay uu gudbay faqul dheh hal laka war ma leedahay niyow hal laka ma leedahay oo ma kuu sugnaatay xaajatun wax dan ah ma leedahay ilaa an tasakaa inaad isdahirto dan ma ka leedahay daa'iman marka hal laka marka la yidhaahdo waa la gooyaa yacni waxaa markaa iyada khabarka iyo u noqonayo ama mubtadihiisaan ujeeda faqul dheh hal laka ma kuu sugnaatay oo ma leedahay adiga xaajatun dan raqbatun doonis ma kuu sugnaatay oo war doonis ma leedahay iyo rabitaan adiga ma kuu sugnaaday ilaa an tasakaa inaad isdahirto aad rabto yani inaad isdahirto xaggeeda wax raqbaa iyo doonis ma ka leedahay waa marka waxaa ku jiro baraarujin iyo taxdiid baa ku jiro boorin war ma isdahiraysaa shirkiga inaad iska dahirto ood gaalnimada ka tagto ood addoon rabbi noqoto sidaa raqbe iyo dan ma kugu jirtaa ayb wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhshaa wa ahdiyaka marka aan kugu hanuuniyo ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah fatakhshaa markaa aada cabsato oo rabbi aa ka cabsato dan ma ka leedahay inaan ku toosiyo oon xaqii markaa yacni aan ku tuso ayb fa araa wuxuu tusay nabiyullaahi muusaa hu fircawn wuxuu tusay al aayata aayaddii buu tusay aayaddii day alkubraa weyninka badnayd ee weyneyd marka sidaabuu isaga kula hadlayo wuxuu yihi war ma isdahiraysaayo shirkiga gaalnimada inaad ka baxda ma rabtaa waa ahdiyaka inaan ku hanuuniyo raqbe iyo dan ma ka leedahay oon ku tuso ilaa rabbika ilaa dariiqi rabbika rabbigaa dariiqiisa ama ilaa cibaadati rabbika aan kugu hanuuniyo fatakhshaa markaa aada cabsato ayb waayo khashyadu ma cabsi ma imaan karto ilaa bilmacrifati marka wuxuu leeyahay rabbi ma ku baraa oo tilmaamihiisii iyo asmaadiisii ma kugu baraa si aada cabsi u hesho marka ood rabbi uga baqdo ood uga cabsato waayo qofku wuxuu ka baqaa wuxuu aqoon u leeyahay fa araa wuxuu tusay nabiyullaahi muusaa hu fircoonkii al aayata aayaddii buu tusay alkubraa ee weyneyd aayaddii weyneyd ayuu tusay mucjizaadkii la siiyey fakadaba waa beeniyey fircown wacasaa waa caasiyey uma intaa dabadeed adbara waa jeestay caniliimaani buu ka jeestay yascaa isaga oo ordayo oo shaqaynayo oo halgamayo oo ku halgamayo mabdi-ii nabiyullaahi muusaa uu la yimid sidoo u tirtiri lahaa adbara iyo yascaa adbara asalkeedu waxay tahay qofku inuu daba jeediyo oo uu dhabarka ku tuso cararo hadda macnahaas looma jeedo fircown hadda ma cararin ee macnuhu waxay tahay adbara bimacnaa iimaankiibuu ka jeestay oo ka cararay oo ka tegay ayb uma markaa dabadeed adbara waa jeestay iimaankiibuu ka jeestay caniliimaani buu ka jeestay yascaa isagoo shaqaynayo oo dadaalayo soconayo sacyigaanina hadda marka shaqadii caadiga ahayd maahane waa sacyi macnaha waxaa weeyaan isagoo halgan ku jiro oo muxuu halgan ugu jiraa inuu mabdi-ii nabiyullaahi muusa uu la yimid dhulka ka tirtiro marka gaaladu marka gaal qofku marka gaalnimadu ay ka xoog badiso oo shaydaanka iyo ibliisku uu duufsado oo laba shay buu isku darayaa in diinta uu ka tago iyo inuu maal iyo waqti iyo caqli iyo cilmi wuxuu haayo diinta uu markaa ku fool xumeeyo oo markaasi dadku ay diintii uga tagaan ee isagiina ay ugu suurto gasho markaa waxa uu rabo marka mar walbaa waa jiri jiray sacyi gaala dad gaala oo xadgudbay ay wadaan oo ay ku hayaan mabda-an sharciga ilaahay ama diinta alla subxaanahu watacaala laakiin iyada unbaa diintii alla taagnaanayso sidii ilaahay doono unbuuna yeelayaa ayb mar haddii marka dadku laba sacyi bay ku kala jiraan ninna halkaasaa sacyigiisu galay ninna sacyigiisu sacyi wanaagsan buu noqdayo diintii ilaahay inuu markaa yacni u halgamo oo uu sheego uu barto oo isaga ku camal falo oo marka ugu dambeysana marka hadday keento in nafsadiisa ay u go-dana uu u gooyo oo ugu qaalisan waxa uu haysto taana dariiqadii ambiyada uma intaa dabadeed adbara waa jeestay fircown iimaankii buu ka jeestay yascaa isagoo shaqaynayo oo ordayo oo yacni halgamayo faxashara waa ururiyey ayuu ururiyey marka asaxarata kuwii saxarada ahaa ama faxashara waa ururiyey oo junuudahu buu ururiyey arbaaba dowlatihi dowladdiisa dadkii ugu waaweynaa ee arkaanta u ahaa ayuu ururiyey fanaadaa waa dhawaaqay markaa muxuu ku dhawaaqay faqaala waxa uu yidhi ana aniga rabbukum rabbigiin ayaan ahay rabbigiini alclaa saraynta badnaa sidaasuu marka ku dhawaaqay intuu dadkii isu keenay ile daduu dullaystay oo aan yacnii fahamkii ka tegay fastakhafa qowmahu fa adaacuuhu inahum kaanuu qowman faasiqiin dadku markay dad maskax xun oo aan wanaagga jeclayn oo aan waxa fiican aynan rabin oo ay dullaysan yihiin waxay u sacab tumaan waxaan dantoodaba u wadin adduuniya aakhiro marka alla wuxuu leeyahy faxashara waa ururiyeyoo wuxuu soo ururiyey saxaradii ama dadkii dowladdiisa ciidanka u ahaa fanaadaa waa dhawaaqay markii ay soo urureen waa u dhawaaqay fa qaala wuxuu yidhi ana aniga rabbukum rabbigiin ayaan ahay alaclaa sarraynta badnaa meeshaan marka ibnu catiya tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi fircawn masarow madax ka ahaa ibnu catiya marka fii tafsiirihi almuxarar lwajiiz waxa uu yidhi nihaayatun fi lmakhraqati wa naxwiha baaqin fii muluuki misra wa abnaa'ihim waxa uu yidhi arrintan fircown uu sameeyey waa meeshii yoolka ahayd ee ugu dambeysay xagga doqonnimada iyo dabaalnimada welina waxa uu leeyahay baaqi bay kusii tahay muluuku misra boqorada masarna wuxuu leeyahay makhraqada iyo ilaahnimo sheegashada iyo qaabdarada weli baaqi bay ku tahay buu yidhi ibnu catiya ibnu catiya isaga andalusi buu ahaa masar buuna joogi jiray markii dambe iyadoona ku dhintay hadalkaas marka ibnu catiya uu yidhi marka wuxuu leeyahay baaqin fii muluuki misra wa atbaacihim iyaga iyo atbaacdooda baaqi bay ku tahay abu xayaan baa marka hadalkaa tawjiihiyey oo fasiray waxa uu ka wado oo kitaabkiisa abu xayaan albaxru lmuxiidka ayuu wuxuu yidhi wainamaa qaala dalika bnu caiyata ibnu caiya sidaa buu yidhi lina malika misra boqorka masar fii zamaanihi isaga waqtigii uu masar ku noolaa ninka boqorka ka ahaa kaana ismaaciiliyan wuxuu ahaa ismaaciili ismaaciili waxaa weeyaan dadkan baatiniyada ah haddana adduunyada waa joogaan dadka qaar waxay u yaqaanaan bohara bohara la yihaahdaa waxaa la yihaahdaa daawuudiyiin ay isku sheegaan daawuudi bohri iyo meelahan kenyadan waa joogaan wadamadan khaliijka wadamo badan bay ka joogaan bal sacuudiga iyagoo carab ahoo qabiil yaam la yihaa yaam intooda badan ismaaciiliya baatiniye ah sacuudiga makaarimaa looga yaqaanaa yamanta waa joogaan ewaddankan laftiisa waa joogi jireen soomaaliya oo ismaaciiliyiintu magaalooyinkan xeebaha iyo qaarkood bay joogi jireenoo masjid bay ku lahaayeen oo waaba garana waana og waa yacni wayna ku noolaayeen inagu marka un hindi unbay noo ahaayeen laakiin xaqiiqdu waxay tahay ismaaciiliyiin bohara la yiraahdo waayo waana baatiniyay ahaayeen kuwa uu tilmaamayo waay marka wuxuu ka wadaa nimankii masar xukumi jiray ee la dhihi jiray wuxuu leeyahay nimankii berigii ibnu cadiya masar boqorkii ka talinaya ismaaciili buu ahaa ayb kaana ismaaciiliyan wuxuuna ahaa wahuwa madhabun yactaqiduuna fiihi ilaahiyata muluukihim ismaaciiliyaduna waa madhab waxay ictiqaadsan yihiin boqoradooda inay ilaahiye yihiin marka weli wuxuu leeyahay waqtigii ibnu cadiya niman marka boqorada ilaahiye u haystaa joogay meeshaa u masar joogay wa kaana awalu man malakahaa qofkii ugu horreeyo masar qoladaa ismaaciiliyadoo boqor ka noqda wuxuu ahaa minhum almuciz ibnu mansuur ibni alqaa'imi ibni lmuhtadi ibni cubaydillaahi cubaydiyiina la yidhaha faatimiyiinna waa la dhahaa ninkii ugu horreeyey ninkaabuu ahaa wa aakhiruhumna alcaadidu kan ugu dambeeyeyna alcaadid baa la dhihi jiray ayuu yidhi kan ugu waaya watahara allahu ilaahay waa ka nadiifiyey buu yihi misra beledka waddanka masar rabbi waa ka nadiifiyey min hada almadhabi almalcuun madhabkaas la lacnaday ilaahay masar waa ka nadiifiyey buu yidhi biduhuuri lmaliki annaasiri salaaxi ddiin yuusufa bni ayuub ibni shaadi wuxuu uga nadiifiyey dowladda iyaga markay meeshii ka baxeen oo laga xoog roonaaday muddo dheer bay ka talinayeene dowla alayuubiya ayaa masar qabsatay oo salaaxuddiin baa masar madax ka noqday salaaxuddiin alayuubi marka boqorkaa salaaxuddiin buu ilaahay uga nadiifiyey qoladaa buu yidhi nimankaas nimankaa marka cubaydiyiinta qadaaxiinna waa la yidhaha cubaydiyiinna waa la yidhaha faatimiyiinna waa la yidhaha waxyaabaha ay bilaabeen iyaga oo dadka muslimiinta ilaa maanta aan ka go-in bilmunaasabana waa isaga timid oo tawaafuqay ugu timid innaga uguma aanan talagelin ee ilaa maanta taagan ee aan ka go-in waxaa ka mid a ixtifaalaadkan mawlidka ixtifaalkan mawlidka iyagaa ugu horreeyey wax bilaabo nimankan sidaan loo leeyahay madhabkoodu waa madhab malcuun ah iyagaasaa bilaabay nasiib darra marka waxaa la yaab leh dad badan inay mar kale yidhaahdaan qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu yacni maan la akri jirin qoladan yacni qaabka daran ee culimada islaamka isku waafaqeen inay yihiin dad marka waxay culimadu warku ay kusoo gaabiyeen xaalkooda markay ka hadlayeen dhaahiruhum alrafdu wa baatinuhum zandaqatu kor waxay ka muujistaan shiico inay yihiin qolooyinkan baatiniyada dhanna shiicaday ku gambadaan gudahoodana iyo waxa hoosta kaga jirana zandaqo iyo diin la-aan waa nimanka sidaa culimadu ay yidhaahdeen oo ay isku waafaqeen weliba wax isku dii la isku diidan yahay maaha ama ha ahaadaan fuqaha ama muxadisiin ama suufiya ha noqdaan dadka muslimiinta dhammaan waqtigoodii joogay ee cilmiga loo nisbeeyo say doonaan afkaartoodu ha ahaatee waxay aaminsanaayeen oo ay tilmaameen nimanka cubaydiyiinta ee faatimiyiinta dad noocaasa inay ahaayeen ka hadda uu alimaam uu ka hadlaayo abu xayaan alandalusi waxaa la yaab leh marka khayr soo dhaafay asxaabta oo taabiciintii soo dhaafay atbaacu taabiciin soo dhaafay afarta a-imo abuu xaniife iyo maalig iyo shaafici iyo axmed soo dhaafay oo kutubtoodii aan lagu haynin afartaas imaam qof mawliid sheegay male bishaan rabiicul awal waxaan ka hadlayo waxay tahay bishaan rabiicul awal ixtifaal gaara ma leedahay isniinaa la soomay iyo xagga iga dhig isniin haddaad soomayso cid kugu haysa male isniin walba waa usbuuc walbay isniinta ku jirtaa laakiin bishan rabiicul awal cibaado gaar ah ixtifaalaad gaar ah ma jiraan nimankan ka hor cid ixtifaashay haddii la keeno marar badanna waa lagu celiyey berigii horena waaba dhihi jireen faatimiyiina bilowday laakiin bidca xasana waayay berigii hore joogeen marar dambeo muranku iska batay iyo jikaarkan waxaan ka maqlaynaa aayadaaba jirtaba mawliidka ixtifaalkiisa sheegaysa hadday aayadii jirtana waxaa weeyaan waxay ku rooneyd dadkii ahlu khayrka ahaay inay aayaddaa ka fahmaan sidaasay ku fiicnayd nimankaasaa bilaabay meliki irbil irbil magaalada la yiraahdo waqooyiga ciraaq ku taallo boqorkii joogi jiraa sameey jiray culumaa soo xaadiri jirtay wax weyn ma aha meliki irbil qarnigii toddobaaduu ahaa kuwaanaa ka horreeyey nacam ee waxaan wax ka horeeyo oo bishaan rabiicul awal ixtifaal gaara u sameeya haddii lasoo helo ha waa yacni waxaa weeyaan nimankaani dad ay ku daydaan oo uun wax yar oo khayr ah leh baa jiraa la dhihi karaa laakiin hadday nimankan bilaabeen khayr ummaddii ahlu sunnada soo dhaafay oo nimankan la leeyahay waa zanaadiqo waa ismaaciiliyo la leeyahay mawaaqif aada u xunna way lahaayeen runtii mawaaqiftooda aadka u xun waxaa ka mida yacni lix mo nooc oo mawliiday soo kordhiyeen lix mawliid ixtifaalka nebiga cali ixtifaalkiisa faadimo markay dhalatay xasan marku dhashay xuseen marku dhashay kan lixaadna ciidooda lixaadna waxay ahayd boqorka markaas ayaga xukumo maalinkuu dhashayna ciiday u ahayd oo inta laysfasaxa la dabaaldegi jiray lixdaas ciidooday waxay ku dareen labadii ciid ee la yaqaanay ayb waxaa kale ay aada ugu xumaayeen nimankaa ma lahaan jirin waxaynan lahaan jirin axaadiidta nebiga aada bay u necbaayeen intii ay masar ka talinayeenna axaadiidta nebiga lama aqri karin si muuqato looma aqri karin markii iyaga dowlal ayuubiya ay masar kala wareegtay baa manaabirta masaajidda laga bilaabay in saxiixulbukhaariga lagu aqriyo in saxiixulbukhaariga lagu aqriyay markaasay bilaabantay mawaaqiftooda culimadana aaday u laayi jireen si xun weliba gaalo nasaaro ah ayaa u ayaa u jirdili jiray dadka culimada ah oo waxaa dhacday alimaamu dahabi siyarka wuxuu ku wariyey imaam a-imadii hore ka mida ayay qabteen markaasay waxay yidhaahdeen adiga miyaa qofka yidhi haddii aan haysto toban leeb sagaal leeb waxaan ku dhufanayaa cubaydiyiintan kula dagaalama hal xabana gaaladan meel u dhigana adiga maa yidhi baa la yidhi maya buu yidhi ma dhihin sidaas waxaan idhi yidhi toban haddii aan haysto sagaal cubaydiyiintan kula dagaalamaa kan kalena iyagaan kula dagaalamaa sidaasaan dhahay buu yidhi aniga isla markii way qabteen saliiday ku rideen karkarayso dad markaa nasraaniyay u dhiibeen dad marka aada iyo aada u taariikh xun waayo waxa taariikhda noocaasa dadkii ka tegay haddana in dadka muslimiinta in badan oo ka mida ay ku siran yihiin waa dhibaato ma waxaan leenahay marka nebiga yaan la jeclaanin warkaas nebiga yaan la jeclaanin miya maya abadan nebiga in la jeclaado aslul iimaan waay qofkii aan jeclaaninna waa ku gaalooba diin maba haystaba kaas jacaylka nebigu laakiin ma wuxuu galay meeshaas bis in cubaydiyiin lagu dayda miyuu galayna qarnigii afaraaday iyagu ahaayeene wixii ka horreeyey lama jeclayn miyaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyagaa naga jacayl badnaa waayo asxaabta nebiga waa u dhinteen xataa leeb asaga kusoo socday isku dhigayeen dadkii sidaas ahaa nebiga ma jeclayn ma la dhihi karo mana aynan ixtifaalin ayaga markii nebigu uu dhintayna uma ixtifaalin markuu dhashayna uma ixtifaalin bacda nebi sala allahu calayhi wasalam marka nebigaaga waad jeclaan kartaa adoon waxaan ku dhexgelin waxaan adoon dhexgelin waad jeclaan kartaa rasuulka sal l slam ta kale waxaa soo hartay in laga tagaa iyo bidcan maxay noqo yacni in laga tagaa maxay noqonay sideeda waxaa fiican in la ogaado a-imada fuqahadii afarta ahna iyo qeyrkoodna dariiqadii saxaabadana ahayd shay haddii nebiga iyo asxaabtu ay ka tagaan baahidiisiina ay joogto iyadoo baahidiisii joogto wax nebiga ka celiyey oo u diidayna aynan jirin sunnadiisu shaygaas waa maxay in laga tago oo nebiga looga daydo ka tegiddaas loogaga daydo warkaas marka haddaad fahamto wax badan baa kaa furmaayo shay nebigu ka tegay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi baahidiisii iyo wixii u dhibaato gelinayeyna ay qaa'im uu yahay oo joogo wax ka celiyana aynan jirin shayga isaga ah wuxuu leeyahay marka waa sunnadiisu waa in laga tagaa oo nebiga tegid ka tegistaas looga daydo waana sida aimadu ay dhihi jireen alimaam maalik nin baa u yimid sida abubakar alkhalaal uu warinaayo alimaam maalik baa nin u yimid markaasuu wuxuu yihi min ayna uxrimu xaggeen ka xarmadaa markaasuu yidhi min xaysu axrama rasuulu llahi sal l slam meeshii nebigu uu ka xarmaday ka xarmo markaasuu wuxuu yidhi haddaan madiine ka xarmada ka waran uu yidhi oo dhowr mayl aan siyaadiyo markaasuu wuxuu yidhi innii akhshaa calayka alfitna anugu fitnaan kaaga cabsana markaasuu wuxuu ku yidhi wa ayu fitnatin fi fi fi isdiyaadi lkhayr fitnada ku jirtaa waa maxay in khayr la kororsado xoogaa dhowrkaas mayloo dulxulayfe intaan gaaraya anoo xarman inaan sii socdo ajar badan baan ka helaa fitnada ku jirtaa maxay tahay taas waa sida hadda la yidhaha wafcalu lkhayra la yidhi iyo dhib male khayrka hala sameeyo oo kale wuxuu yidhi marka ilaahay baan wuxuu leeyahay buu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat ow yusiibahum cadaabun aliim waxaan ka cabsanayaa waxaan yacni ha ka digtoonaadeen kuwa nebiga amarkiisa khilaafayo arrin yani arrinkiisa weydaaranayo ha ka digtoonaadeen fitno inay asiibto ama cadaab xanuujiyo wa ayu fitnatin acdamu fitnadeebaa ka weyn buu yidhi fii annaka khusista in adiga lagugu gaar yeelo calaa shayin lam yukhasa bihi rasuulu llahi sal l slam yani in adiga lagugu gaar yeelo khayr iyo manqaba aan nebi moxamed lagu gaar yeelin fitnada ka weyn maxay tahay buu yidhi ood raadinayso waayo marka nebi moxamedna oo dulxulayfa ka bilaabay ixraamka adigiina aada madiine intaad ka bilowday ood adiga ajar dheeraatay maxaa ka daran buu yidhi marka taas inaad adigu nebi moxamed ka badiso yaa ka fidno badanba ilaa kama badin karaysid warkaagu macnihiisu wuxuu noqonayaa anaa ka badinaya nebiga sal l slam waayo dhowrkan mayl aan siyaadinayo waa uga badinaa hadhow isaga waa hadalka imaam maalig yiri waay alimaamu shaaficina maxaa laga hayaa kacbada ayuu mucaawiya dawaafayey xadiid bukhaari uu warinayo afarta tiir ee kacbadaba waa taataabanayay ibnu cabaas baa wuxuu ku yidhi labadan keliya taabo labadan kalena iska dhaaf markaabuu wuxuu yidhi laysa fi lbeyti shayun mahjuur mucaawiya marka wuxuu yihi kacbada meel la dhaafayo male buu yidhi meel walba waa taabanaynaa markaasuu imaamu shaafici waxau yidhi nacam laysa fi lbeyti shayun mahjuur kacbada meel la dhaafaya male bal naduufu xowlahu iyada dhanaanba ku wareegeynaa kulligeed haddaan ku wareegeynaba innagaaba ka tagnay walaakin natabicu sunnata ficlan wa tarkan laakiin sunnada nebigaan raacaynaa buu yidhi wixii uu sameeyeyna waa samaynaynaa wixii uu ka tegeyna waa ka tegaynaa tarkigu marka soo macno weyn culimada agtooda kama laha macno weyn culimada agtooda uu ka leeyahay saa darteed marka kaasna marka ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegay mawliidkan la ixtifaalaya miyaan saas uunan ahayn rasuulkii baa ka tegay asxaabtii baa ka tagtay baahidan aada sheegaysaanee nebiga jacaylkiisa waa joogtay markaas iyadoo joogto ayuu nebiga iska dhaafay wax ka celiyeyoo ka joojiyeyna nebigu saasaa iga celisayna ma dhihin saa darteed sunnada saxda ah waxay tahay oo isaga ku saabsan in laga fogaado oo aan markaa laga qeybgelin lana dhex gelin imaam axmed isagana aayadda falyaxdar iladiina bowba wuxuu ku fasiray ee waxa uu yidhi atadri mal fitna ma taqaanaa hiya riddatu waayo fitnada marka dambe in diintaba laga baxo saddex imaam waayo marka afarta aimo wa marka marka yacni waxaa meeshaa marka kaaga haraayo laba arrin arrin waxay tahay de dadku mawliidku inay dhigaan ay u badan yihiin dad yar waayo waxa diidan koox hiblaayaa diidan magacyo intay u yeelaan de ninkii marka wax a qarnigii afaraad bilowday kadib wado ayaa wax cusub wato ninkii qarnigii afaraad ka hor joogo wixii jiray taagan wax cusub asaga ma keenin hadduu koox yar noqdaana wax yaraantu ay dhib ku haysa male wax yaraantu ay dhib leedahay male oo waxaa weeyaan walaakina akthara annaasi laa yaclamuun akariyadu wax maaha micyaar weyn ma aha midda labaadna waxa ay tahay de waxaad dareemaysaa yaa culimada khilaafsan culimadii la yaqaanee muslimiinta iyo kutubta yaa khilaafsan ninkii waxaan keena ayaa khilaafsan ugu dambeyn marka dadka in lagu dhibo haddana wax noocaas ah ooba ilaahay subxaanahu watacaala looga dheeraanayo waayo waxaan nebi moxamed diin ka dhigin qofkii diin ka dhigto waa uga dheeraana alle am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi illaah maahan keliya anu salli baa ilaahay looga dheeraadaa ma dhihin hadaayo xadiidka salliga waa aqrinaynay dad masaakiinoo gaajaysan in wax la siiyaa ilaahay looga dheeraana ma aha laakiin ixtifaalkan iyo waxaan intaad isku darto aada markaa yacnii bishan rabiicul awal aada leedahay macno gaaraa ku jiro macnahaasaa darteed baana loogu ixtifaalayaa aa leedahay kaas waay marka mushkilada middaas weeyaan marka midda la isku hayo waana bishaan cibaado gaara ma leedahay mise ma laha bis intaas hadday cibaado gaara leedahay keen adiladeeda iyo dadkii saa u cibaadaystay haddii kalena iskaga tag marka ayb waxaa kaloo in dadka lagu sii dhibana ma aha nacam saq dhexe dadka inta lagu qayliyo kii salaatuleil usoo kacayna uunan tuka karin salaatuleilkii qur-aankii laga waswaasinayo qur-aankii baa waxaa la leeyahay walaa yajhar bacdukum bacdan bilqur'aan qaarkiin qaarka kale qur-aanka yaynan kor ugu qaadin waa kalaamullaahi waay waxaana aada dhoodhoobtay adiga sidee aad dad inaa ugu dhibta ee yacni sharciga kuu fasaxa muxuu noqonay kutub waxaa jirta laga qoray bilaha sanadku labaiyo toban bil waay bilaha fadaa-ishooda kutub laga qoraa jiro tanaan uga baxaa marka hadalka alimaamu lbayhaqi kitaab la yidhaha fadaa'il lawqaat ayuu leeyahay bishaan rabiicul awal fadli gaar ah oo ay leedahay iyo cibaado gaar oo la sameeyo ma sheegin oo bilaha kale ay ka duwan tahay wax ma sheegin yacni alimaamu albayhaqi axaadiid tilmaamayso bishaan cibaado gaar oo iyada loogu talagalay inay jirto ma sheegin ibnu rajab alxaafid ibnu rajab isagana lataa'ifu lmacaarif kitaab la dhahu leeyahay oo u uga hadlo bilaha fadaa-isha bilaha ku jirto bishaan fadli gaara ma u sheegin saddexda beriyo bil walba laga soomo in laga soomo sida caadigaa marka malihin marka nebigu inuu adduunyada yimaado oo ilaahay keenaa yacni waxba male ma dhahayna rasuulka isaga de macno waa leeyahay laakiin rasuulka isagaan ku dayanaynaa inaga lafteena bishaan isaga ayaan cibaado gaar ah u samaynin intaa marka un waxaa na geliyay qoladan marka ibnu cadiya tacliiqan uu tacliiqiyey qoladan masar joogtay uu sheegay iyo abu xayaan oo isagana madhabtooda aada ugaba sii hadlay oo yidhi ilaahay waa ka dahiray wadahara allahu misra min hada almadhabi almalcuun madhab sidaa lacnad culimada ugu sheegayso yacni dadkiisa in looga daydo shay iyagu ay la gaar noqdeen la yaab faxashara waa ururiyey fircown dadkiibuu ururiyey junuudiisii fanaadaa waa dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi ana aniga rabbukum rabbigiin baan ahay buu yidhi al aclaa ee saraynta badnaa bacdi albaatiniya baa iyaguna waxay yidhaahdeen fircown kelmadiisaan qaaraa waxay dhaheen kufriba ma aha maxaa yeelay de ilaahay unbaa ka dhex hadlaayay dhaheen waayo iyagu waxay qabaan caqiidat alxuluul iyo waxdat lwujuud koonkan hal waayo hal xabaa jira bis waana ilaahay oo makhluuqan koonka socda rabbi miyaa may waa ku dhex jiraa ilaahay iyaga iyo rabbi baa isdhex galay markaasay hal noqdeen wax ithnayn ama laba la yiraa may qabaan qoladaas iyaga laftooda waxbaa nooga soo bidbiday waxyaabaha nooga soo biday waxaa ka mid a waxyaabaha aada ku arkaysaan kutubta qaar waxyaabo kutub lagu sheego ee ummadeennu ay mar walba akhristaan oo arbaco walba ay qaadad dad badan iyaguna ay ku lug go-an yihiin ayaa waxaa ku jira hadallo noocan oo kale ah wa amri amrullaahi in qultu kun ya kun amarkeyga amar alla waaye haddaan kun dhaho shayga waa iska ahaana malaktu ardullaahi sharqan wagarban wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdatin dhulka bari iyo galbeed anaa iskale ilbiriqsiyaan ku baabi'i karaa koonka oo dhan waxaa is leedahay war waxaan waaba uluuhiye iyo ilaahnimo rabbinimo rubuubiye waayo waxaane sidee qof muslima waxaan ugu hadlaa markaasu wuxuu ku leeyahay may ee sheekhu haddii uu darajo gaaro wuxuu ku hadlaa lisaanululuhiya yani lisaanululuhiya uu ku hadlaa maxay tahay ilaahay baa ka dhex hadlaaya wa see ilaahay bashar uga dhex hadlaa ilaahay isaga bashar waa ka soocan yahay basharkan maku dhex jiro waana ka soocan yahay waxyaabahaas marka waxay ku xiran yihiin meelahan dhulkan marka iiraan iyo meelahan inooga yimaadaan inooga yimaadeen badanaa ee waxaase mushkilo kale ah ciddii qortayba inaan la aqoonin xataa dadkan ku dhimanayee ku indhabeelay haddaad tiraa waryaa qoray waxaan aada akrinayso ma ogi buu ku leeyahay shiiqa kadib saddex sano kabacdi nin saddex qarnimi amase saddex sano kadib uu nin yimid yaa qoray muxuu ahaa wax garanaya male marka waxaas adiga oo yani diin ka dhigana haddaad ilaahay la hortagto waa dhibaato ta kale qofkii waxaas aaminsan haddana dad caynayo ku caynayo ilaahay keliya hala baryaa la yiri ku caynayo sow la yaab male rabbi keligii hala baryo ayuu dad ku caynayaa waxaasna waa wataa allahu lmustacaan marka iyadana lafteeda marka sidan anara fircoonkii marka waxay yidhaahdeen ma ilaa qaarkood midkood uu yidhi waxaa ku jirtay ibliis gaalnimada marka inuu uga batay uu sheegay warkiisii wuxuu ahaa wakuntu mra'an min jundi ibliisa fartaqaa biyalxaalu xataa saara ibliisu min jundi buu yiri ibliis ciidankiisaan ka mid ahaa jiray arrintii baa ila tagtay waa waa saro maray yuu yidhi waa saro mare waa saro mare maqaam waxaan gaaray ibliis aniga jundigayga uu ka mid noqday gadaashayda uu soo maray waxyaabahaas dhan marka iyo foolxumada lagu hadlaayo waxay leeyihiin qofkaani ama rubuubiyada lagu hadlaayo waxay leeyihin maya waxa hadlaya waaba ilaahay fircoon markuu ana rabukum ulaclaa dhahayo waxa hadlaya waaba allay leeyihiin saa darteed waxay ku shakinayaan ibnu carabi oo kale fircoon gaal ma ahay mase ma ahan ayuu khilaaf iyo waxgelinaan qofku inuu wax akriyaa fiican madaahibtaas iyo waxaa caalamku way ka jiraan ta'hiiraadna waa nagu leeyihiin innaga lafteenna oo madaahib fara badan waxaan ujeedaa kutub badan waxaa ku qoran halkaasaa asal u ah fusuuska iyo futuuxaadka iyana innaga lafteenna dadka waddankan laftiisa dad baa akrisa jiray futuuaat alfutuuxaat almakiya iyo fusuuska ibnu carabi fusuusna marka waa kitaabka uu imaamu dahabi yidhi in lam yakun maa fi lfutuuxaati kufran falaysa fi dunya kufrun kitaabkaa waxa ku yaalla haddaysan gaalnimo ahayn wax gaalnimaa maba jirta walidaalika gaaladu waqtigan maanta waxay soo nooleynayaan waxyaabahaas caqaa-idkii iyo wixii baa lagu ciyaarayaa waxaa lasoo nooleynayaa mabaadi'daasaa la rabaa in lasoo nooleeyo bismi diintii hore inay taas tahay baa laga dhigan oo meelaha qaarkoodna marka meel walbaa qofkii laysleeyahay waa lagu weyneeyaa iyo yaa lagu keenaan ayb marka qof walbau caqiidadaada ilaasho rabbi ku xiran isaga keliya caabud diintaadana rasuulka ka qaado salawaat ullahi wasalaamuh calayhi iyo asxaabtii nebiga meel kale xagga xagga ha u dhaafin fa akhadahu allahu alla waa qabtay fircoon ayuu qabtay nakaala alaakhirati aakhira cadaabkeed iyo wal uulaa tii hore cadaabkeed cadaabitaankeediibuu ku qabtay marka nakaala mafcuul mutlaq ahaan baa lagu nasbinayaa nakala nakaalan waa yani akhada ayaa caamil u ah akhadahu nakaalan akhadahu waa ciqaabay nakaalan ciqaabiduu ciqaabay oo kale fa akhada wou qabtay alle hu waa ciqaabay hu fircoon allahu allah ciqaabay hu fircoon ayuu ciqaabay nakaala alaakhirati aakhiradii ciqaabitaankeeda iyo waluulaa tii hore adduunyadii ciqaabkeediibuu ku qabtay adduunyadiina de waa la maasheeyey aakhiradiina waa yacni annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayowma taquumu saacatu dkhuluu ala fircawna ashadda alcadaab ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la cibratan ayaa ah cibraa ku sugan wax lagu cibro qaato cibradaas oo liman usugnaatay axad axadka oo yakshaa liman axad usugnaatay yakshaa cabsanayo qisadaa marka muuse iyo fircown dhex martay cibraa ku sugan ciddii cabsanayso ayay ugu sugan tahay aantum idinka miyaa ashaddu darnaan badan khalqan xagga abuurista am mise assamaa-u samada ayaa darnaan badanoo xagga abuurista idinka iyo samada yaa xagga abuuritaanka laydin abuuray yaa darnaan badan yani waxay dhihi doonaan samada waayo allahba wuxuu yihi lakhalqu samaawaati akbaru min khalqi nnaas lakhalqu الsamaawaati walardi akbaru min khalqi الnaas cir ka abuuritaankiisa iyo dhul abuuritaankiisa dadka abuuritaankooda ka weynin badan sida ay samadan u ballaarantaho meel walboo tagta ay aada arkayso sidaynan ay u taagan tahay saynan u dildillaacsanayn waxyaabahaas oo dhan aantum idinka miyaa ashaddu darnaan badan khalqan xagga abuurista la idin abuuray abuuritaanka am mise assamaa-u samada banaa waa dhisay alleh haa samadiibuu dhisay rafaca waa kor yeelay alleh samkahaa qaradeeda samada qaradeeda ayuu kor yeelay fa sawaa waa ekeeyey haa samadiibuu ekeeyeyo waa sinsimay ayb wa aqtasha waa mugdiyeeyey leylahaa habeenkeeda ayuu mugdiyeeyey wa akhraja waa bixiyey duxaahaa iftiinkeedii ayuu soo bixiyey qoraxdeeda iftiinkeeda ayuu soo saaray wa daxaa waa fidiyey al-arda dhulkii buu fidiyey bacda daalika kaagaa ka gadaale daxaaha waa fidiyey akhraja wuu bixiyey alle minhaa ardadii dhulka xaggeedii wuxuu kasoo bixiyey maa ahaa biyaheedii ayuu soo saaray xaggeedii kasoo saaray wa marcaahaa iyo daaqeeda wa arsaa waa qotomiyey aljibaala buurihii buu qotomiyey arsaahaa waa qotomiyey sidaana muxuu u yeelay mataacan ay tamtiican raaxayn lakum idinka uu idinku raaxaynayo iyo wali ancaamikum xoolihiina uu ugu raaxaynayo qisada marka nabiyullaahi muusa iyo fircown waxay ahayd jumla oo markaa yacni muctarida yay ahayd oo ujeedka marka laga lahaana ay tahay cinaadka ee qoladan ay waddo kii fircown unbuu la mid yahay waxaa lagu soo laabtay marka bacdigii ay inkiraayeen ayaa waxaa lagu soo laabtay qudrada rabbi ina la tuso si markaa bacthina inuu awoodo aan u ogaano aantum idinka miyaa ashaddu darnaan badan khalqan xagga abuurista am mise assamaa-u samada ayaa darnaan badan oo xagga abuurista ku daran banaaha waa dhisay alle samadii buu dhisay rafaca wuxuu kor yeelay samkahaa laba macnaa ku jirto samkiga samkahaa bimacnaa qaradeeda jurmigeeda wuu kor yeelay alle samkahaa waxaa kaloo la dhihi karaa jooggeeda shayga marka aada dhirir dhirir u baxdo oo aada yacni dhirir dhirir aada ugu baxdo iyaa marka samki la yidhaahdo marka hadda masjidkan oo kale aan ku jirnaa saqafkii waa halkan intaas marka waa joog marka samada jooggeedii ayuu kor yeelay oo samadii sama middan samaa-udunyaa shan boqol ayaa loo soconaa samada koowaad iyo midda labaad shan boqol baa udhexaysa marka waa dheertaha jooggeeda fa sawaa waa ekeeyey haa samadii waa ekeeyey oo ma jeexjeexna wa aqtasha waa mugdigeliyey wuu mugdiyeeyey leylahaa samada yacni leylahaa habeenkeeda habeenkeedana mugdi buu ka dhigay samadii habeenkeeda waa mugdi oo qoraxna male dayxiina iftiinkiisu waa kooban yahay damiirkii marka uun samadii unbuu u laabana wa akhraja wuu soo bixiyey oo waa soo muujiyey duxaahaa iftiinkeeda iftiinkeedana waa soo bixiyeyoo ay dow-a shamsihaa w samada qoraxdeeda iftiinkeedii ayuu soo bixiyey alle wadaxaa waa fidiyey alle al-arda dhulkiibuu fidiyey bacda daalika kaagaa ka gadaale bacda khalqi samaa-i samada markuu abuuray kadib dhulkii waa fidiyey suuratu fusilat markaan marayna waxaan tilmaanay aayaddan iyo aayaddaa sida loo jamcinayo dhulkii marka fidinteeda markii la fidiyey ayaa haddana marka uu rabbi subxaanahu watacaala uu wuxuu markaa haddana uu yeelay waalarda bacda dalika daxaaha wadaxaa waa fidiyey alle alarda dhulkii buu fidiyey bacda dalika bacda khalqi samaai samada abuuristeeda ka gadaale daxaaha waa fidiyey addaxwu lbastu waa ibnu cabaas wuxuu yidhi alla dhulkou abuuray iyo quudka ku jiro ayuu markii hore abuuray isagoon fidinin kadib samadii ayuu u qasday waa sinsimay toddobuu ka yeelay haddana dhulkii ayuu mar labaad yacni fidiyey marka dhulka fidintiisa iyo samada yaa dambeeyo dhulka fidintiisaa dambayso laakiin dhulka waxa yaallo dhex yaallo iyo dhulkaba abuuritaanka xaggiisa samada waa ka horeeya marka markii hore dhulkiibuu abuuray iyoiyo waxa yaallo iyadoon la fidinin samadiibuu haddana abuuray kadib haddana dhulkiibuu fidiyey waalarda bacda dalika bacdiyaduna sidaasay keenay marka marka labada aayadood ma iska hor imaanayaan uma stawaa ila samaai wahiya dukaanun faqaala lahaa walilardi itiyaa طawcan aw karhan qaalata ataynaa طaa'iciin aayadahaas akhraja wuu bixiyey alle minhaa min alardi dhulka xaggiisa wuxuu kasoo saaray maa-ahaa biyaheeda iyo wa marcaahaa daaqeeda wa arsaa waa qotomiyey aljibaala buurihii buu qotomiyey arsaahaa waa qotomiyey oo dhulkii buu ku qotomiyey mataacan sidaana muxuu u yeelay mataacan ay tamtiican raaxayn lakum idinka uu idiin raaxaynayo iyo waliancaamikum xoolihiina inuu idinkugu nicmeeyo faidaa haddii jaaat ay timaa fa-idaa haddii jaa-at ay timaado adaammatu musiibadii hadday timaado musiibadii day-al kubraa weyneyd markay timaado yowma maalin uu yimaado yatadakaru ou xusuusanayo al-insaanu insaankii maa wixii sacaa uu shaqeeyey maalinka uu xusuusanayo kolka uu yimaado waburizad la muujiyo aljaxiimu jaxiimo lasoo muujiyo liman loo muujiyo yaraa arkaayo jawaabtii marka waatan dadkii baa laba kala noqonayo fa amaa man maalinka sidaa uu dhaco fa amaa man qofkii daqaa xadgudbay wa aathara doortay alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd cala alaakhirati ka doortay fa ina aljaxiima jaxiimo hiya iyada unbaa alma-waa yacni makaanu meesha uu u dunmaya ah jaxiim uu u dunmayaayo iyadaa dumayso wa amaa man qofkii khaafa cabsaday maqaama rabbihi rabbigii soo hor istaagidiisa ka cabsaday wanahaa reebay annafsa nafsadda ka reebay canil hawaa hawada ka reebay waxay nafsaddu jeceshahay ka reebay fa ina aljannata jannada hiya iyadu alma-waa weeyaan makaanu dumankiisa meesha uu u dunmaayo halka uu u dunmayo waa jannadii fa-idaa haddii jaa-at ay timaado adaammatu musiibadii alkubraa weyneyd yowma ka bedel yowma maalin haddii uu yimaado yatadakaru uu xusuusanayo al-insaanu insaankii maa wixii sacaa uu shaqeeyayoo adduunyada uu ku camal falay uu xusuusanayo waburizad la muujiyey aljaxiimu jaxiimana liman loo muujiyey yaraa arkayo marka sidaa ay dhacayso hadday yacni timaado tii musiibadii weyneyd insaanku uu xusuusto eewaxa uu sameeyey jaxiimadii lasoo muujiyo fa amaa man qofkii daqaa xadgudbay markaa oo yacni xadgudbayoo kufrigi kufri la yimido towxiidkii iyo daacadii ku xadgudboo ku gabood falay wa aathara doortay alxayaata noloshii addunyaa dhoweydna cala alaakhirati ka doortay adduunyadii aakhira ka doortay waxa ugu badan ee qofku yacni aakhiro naarta geliyo waxa diinta looga baxo shu-mi iyo xumaan oo dhan aas-aas iyo saldhig waxa waxay tahay in adduunyada aakhira laga doorto qofkii markuu adduunyadiisii fiiriyey aakhiradiisii fiiriyey adduunyada inuu qaato maantana marka waxaa ugu badan taas waay dhibka waxa ugu badanoo na haysto dajaal markuu yimaadana waxa ugu badanoo dadka uu ku hananayo waxay tahay in adduunyada laga jeclaysto tan dambe oo qofku uu yidhaa aakhiro yeelkadeed bay allah na gaarsiiyey aakhiro aakhiro ilaaha noo dembi dhaafayo dhib ma leh hadda un maxaa la qaniinaa un bis maxaa la cunaa maxaa lagu noolaadaa see madaxtinimo loo helaa bis waana midda uu rabbi yidhi dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunyaa cala alaakhirati wa ana allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin gaaladaba waxay gaalnimada u doorteen oo qalbigooda ugu waasiciyeen waxay tahay adduunyadii bay aakhiro ka jeclaysteen marka waxa ugu badanee nalagu baadiyeeyana taas unbaa u badan haye adduunyadii waatana ma rabtaan haddaad rabtaan ka taga aakhiradiini waxaa ka taga kan ka tanaasula mabda-an ka tanaasula sidan yeela wax un yacni sanawaad yar wax haddii aan ka adkaysano oo aan ka sabarno oon ilaahay dartii aan ugu sabarno wax aan faa-iidadeeda iyo dheefteeda heli doonno ayaan degdegsanaynaa waayo haddaad cizi rabto haddaad madaxtinimo fiican aad rabto haddii aad rabto inaad xor ahaato waa inaad muddo sabarto sabarkaas muddada yar aada sabrayso wuxuu ku dhaxal siinayaa inaad dad noqoto ummadahan marka jirana ay kaa aqoonsadaan ummadaha kale laakiin haddaad adiga dhan tahay sida bahalkan eyga eyga sharah iyo hunguri weynina lagu yaqaanaa haddii balaqa sidaas loogu tuuro waxa uu haayo waa ka tegaya haddii laakiin sidaas oo kale damac iyo sharah uu nagu bato oonan saacad sabri karin sanad sabri karin laba aanan sabri karin oo aanan dhihi karin war waxaa naga hallaabaan haddii la rabo innaga aan markaa yacni isu yacni allana aan raalli gelino innagana aan isgacmaha isqabsanon rabbi wada caabudno aan waxweyna haddii la doono sanawaad aan waxweyno sanad aan waxweyno marka dambe waxbaa helaynaa waayo ilaahay saxaabadii xaalad adagaa soo martay ilaa ay yidhaahdeen rasuul allow hubka sidaan miyaan u sidaynaa bay dhaheen gaajadu sidaan miyay u jiraysaa dhibku sidaan ma u soconaa marka alla wuxuu soo dejiyey wacada allaahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastaklifanahum fi lardi kama stakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahm diinhm اladi اrtadaa lahm walayubadilanahum min bacdi khawfihim amnaa laakiin inta yartaa haddaan sabri weyno imtixaankaas yarkaa aan ka gudbi weyno oo aan dhahno maxaa inaga waxa uu noo muuqdo maxaan waxaas ku helaynaa tan maxaan ku helaynaa bis aan fiirino oon diintiina hadba qeyb ka tanaasulno hadba qeyb ka tagna waa dhib tan ugu sii daran ee waqtigan jirtaana waxay tahay qofku marku rabo inuu isbeddel sameeyo saas intuu u fiiriyo wixii xaalkiisii haddii uu yidhaha inta fiicanaan ka tegaa waxa i dhibayoo dhibka ii keenayoo dadka igu arkayaanba waa intaan fiican waayo marka inta fiican haddaan ka tago waa la idhaafayaa nolol fiican baan helayaa haddaad saas u fakartana nolol fiican ma helaysid nacam kuwii adiga yacnii dariskaaga ahaa ee ee baaba-ay dariiqooda unbaad haynaysaa qofku marka waxaa inuu xisaabtamo uu yidhaha maxaa iga qaldan maxaa ii saxan wixii kuu saxan waa haysane wixii kaa qaldan unbaad iska daynaysaa laakiin haddaad duul xumaan ku jiro isleedahay raalli geli wixii fiicna ayaan la igu arkin si aan u noolaado haddaad joogto mana noolaanaysid xag allana wanaag ka heli maysid ayb faina aljaxiima jaxiimo hiya iyada unbaa alma'waa meesha uu dunmayo waa jaxiimo wa amaa man qofkii khaafa cabsaday maqaama rabbihi rabbigiisa hor istaagidiisa ka cabsaday wanaha nafsa nafsadiina ka celiyey cani ilhawaa hawadii xaggeeda nafsadiisii ka celiyey wax allaale waxay jeceshahay waa ka celiyey nafsada alla u hogaamiyey faina aljannata jannada hiya iyada unbaa alma'waa meesha uu u dunmaya iyadu jannadiibuu u dunmayaa yas-aluunaka waxay ku su-aalayaan adiga can isaacati saacaddii xaggeeday wax kaa weydiinayaan ayaana mataa goorma ayaa mursaahaa iqaamatuhaa istaagitaankeeda saldhigadkeeda waa goormo ayay li mursaahaa ay irsaa-uhaa saldhigashadeeda saacaddu hadmay saldhiganaysaa goormay saldhiganaysaayoo saldhigashadeedu ay ahaanaysaa ayb ayaana ay mataa goorma ayaa mursaahaa naga yacnii oogi oogmitaankeeda ama saldhigashadeedu goorma u ahaanaya ayb fiima shaygee dhexdiisa anta adigu min dikraahaa ogaalkeeda a ka tahay xaggiisa yani fiima maxaybaad dhexdiisa anta adigu aada ahaatay min dikraahaa iyada ogaalkeeda a ka ahaatay yacnii adiga ma ogaan kartid mana ogid waayo waxba kama tihid ogaalkeeda oo saacadda waqtigay dhacaysa alla unbaa og ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah ayaa muntahaahaa cilmigeeda makaanu dhammaanshadii makaanu gaaritaankiisa ou ahaaday yani cilmiga saacadda meesha uu u dhammaanayo uu ku intihoonayo alla un waay cid kaloo taqaano male ay intihaau cilmihaa ay cilmu waqtihaa suurat lcaraafna waa kusoo marnay inamaa wax kale maahne anta adigu mundiru man axadkii u digayaa tahay yaqshaa ka cabsada ka cabsanayo haa saacadda ka baqayo saacadda qof ka baqayo unbaad adigu u digtaa wax kale adigu ma tihid malmas-uulu canhaa biaclama min asaa'il waa ka yidhi kan la su-aalaya maahan mid ka ogaal badan kan wax weydiinayo haddii jibriil iyo nebi moxamed ogaal ogaan waayeen cid ogaan kartaa male kaanahum waaba iyaga oo yowma maalin yarowna ay arkayaan haa saacadda marka ay arkayaan lam yalbathuu waaba iyagoo nagaanin ilaa cashiyatan galab un maahane ow amase duxaaha galabtaa barqadeeda ma ahane yacnii waxay la tahay markay arkaan saacadda iyo qiyaamihii iyagoonba adduunyadii ku nagaanin ilaa cashiyatan halkoo galab ma ahane wax kale hal galab ow duxaaha ama galabtaa barqadeeda bis inay adduunyada ku nagaadeen bay la noqonaysaa markaa kaanahum waaba iyaga oo gaaladii yowma maalin yarowna ay arkayaan haa qiyaamihii ay arkayaan lam yalbathuu waaba iyagoo nagaanin fi dunyaa adduunyada aan ku nagaanin waqiila fii qubuurihim qubuurtooda waaba iyagoon ku nagaanin ilaa cashiyatan galab gelinka dambe ow amase duxaahaa galabtaa barqadeeda gelinka hore saa unbay la tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih